bismi illaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal qodobada wararka idaacadda warsansiin haytanama ee baa ku mid ahaa guddiga rogta ganacsiga koonfur galbeed oo ku hadalay doorashooyinka ku dhici doonaan gudaha magaalada baydhaba gudoomiyaha guddiga bajaajleyda oo ankabaaqi bajaajleyda inti ay ku qeyb qaadaan tabarucaada lacag ayo aruuryahaana si ay ku fadaan inti ay ku qeyb qaadaan dhismaha ku socda wadooyinka magaalada baydhaba qaar ku mid ah hanaanka lamada goda shareedejiyowka dhammaan wadamada qaade iyo mayba kasalaysanyin afka iyo weliba qaabka dhaqanka ee dhaqaale ee wadamada warbixin ka saabsasana wasiirka warfaafinta puntland oon kudigay musharaxiinta antiyo hobolos la galaan magaalada ciidamada dowladda oo gacanta ka dhigaya dagaalyahanaa ama ciidamo ku tirsan al-shabaaba kenida oo la kocodsiday intiiya taageerta qaxootiga soomaaliyeedda qaramada midoobey oo ka baaqday intii la joojiyay olaada iyo manaa puntland oo la ka-eedayay ta-adiyey ku dhong ee xuquuqda aadanaha wadaadda caankahay bakistaan ah oo la dilay
warsan media network waxay idiin soo tabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
intaasay dhegeystayaal may bahayna qodobadii warkaanka door karoona haatana ka dhawaada warkii aafidsanaa guddiga rugta ganacsiga koonfur galbeed ayaa ku hadaleega doorashooyinku dhii doona gudaha magaalada baydhabo iyo qodobo dhowrana ha ku saareen aramoogaseya shukri bidhaan oo shirka guddiga ku qaybgaliya warkunlin ku daarada sharkayo oniska kooyaan guddiga rugta ganacsiga koonfur galbeed waana kuweel dhadang magaalada baydhabo jawayba war-saxaafadeed ha ku saarana arrimayo ku mid ayin doorashada koonfur galbeed taasoo dhiyaasa tum-i toddobada bilan wayba saasoo kale war-saxaafadeedsho baaqanka direena musharaxiinta fadayaan gembarka madaxtinimo koonfur galbeed afayeenka rugta ganacsiga koonfur galbeed awees salaadadow iyo warbaahintan kuwarbii kulansho ganacsatadu waxay falageeyeen xaaladda hadda ay ku marayso koonfur galbeed iyo doorashooyinka soo socda ee dhici doona toddoba iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad laba kun sideed iyo tobanka waxay kaloo ka hadleen sidaas oo kale xaaladda magaalada baydhabo oo ah caasimadda kumeel gaarka ee koonfur galbeed kana dhici doonto doorashada soo socda waxay kaloo ka hadleen ganacsatadu hadallada la isu marsiinayo idaacadaha kuwa maqalka iyo aragtida iyo baraha bulshada kadib waxay soo saareen baaqa kan ee hoos ku qoran kow waxaan soo dhoweynaynaa doorashada dhici doonta toddoba iyo tobanka bisha kow iyo tobnaad laba kun sideed iyo tobanka labo musharaxiinta iyo taageerayaashooda waxaan ugu baaqaynaa haddii aan nahay ganacsatada rugta ganacsiga koonfur galbeed inay ka fogaadaan wixii keeni kara xasilooni darro iyo kacdoon shacab haddana ay ku qancaan natiijada ka soo bixi doonta doorashada saddex xildhibaanada waxaan ka codsanaynaa waa xildhibaanada koonfur galbeede waxaan ka codsanaynaa in ay u hiiliyaan deegaankooda codkoodana ay u hiiliyaan hadduu alla idmo afar guddiga doorashooyinka ee doorashada dhici doonta ee koonfur galbeed iyaguna waxaan ugu baaqaynaa inay ku dadaalaan cadaalad iyo hufnaan ay ku qanci karaan ummadda koonfur galbeed hadalkan ha ku weri guddiga rugta ganacsi koonfur galbeed iyo qayb ku ee hadallo baaqiye oo joojiyeed iyo hayaan siyaasiyiin odayaal iyo qaybo shalduwan ee bulshada oo ka eedan antisi cadaalada yandhiyada doorashada koonfur galbeeda
ciidiida mahadsantay shukri badhaan ayaa taasahaytay gudoomiyaha guddiga bajaalleyda ayaan ka baaqay bajaalleyda intii ku qeyb qaadaan tabarucaada lacagtii oo aruuriyayaan intii ku qeyb qaadaan dhisowka qaar ku mid a wadooyinka magaalada baydhabo oo dhismo ku socota cali koronta ayaa warkunin faahfaahaya guddiga bajaajada iyo sheegeen iyo bilaabeen beesa aruuriyow beeshadaasoo iyo ku sheegeen in iyo kuqayb gaadayaan dhismayaalka ku dareera jididka waaweyn ee magaalada baydhabo xarunta kumeeldeerkan ee maamulka koonfur galbeed soomaali weliba gudoomiyaagani kuwarbiyi wala sababay in wasinkun iyo beesa aruuriyow ka bilaabaan bajaajyada kahowlgalow beledka baydhabo iyo weliba usaaray sidiisa la socota magaalada wadooyin badana la sameeyahay dayactir laka sameeyahay dayactirkaas oo wadooyinka ku socda inuuna ku qayb qaadan haljid iyo walnahnayn badninkii inuuna jidkaasoytii walqaaraaga ka darsan maamulka gobolka baay yahnayn badnigan haddii sidatan bajaajleetin jidkan qaaraan ka darsada walay awoodigan oonay bajaajlee inaysan qaaraankaas ka darsatan oona jidkunla ka sameeya yowalnahnayn badninkii walnin weeri weliba kaloo saas oo kale gudoomiyaha guusa ku warbiyey qaabkii oon aruuriyaan beesada imiili iyo kuka aruuriyaayaan beesada qaaraanka walnin qaaday walahan saddex qaybadu bajaaj saddex kalaru sideed kalar cadaan jaalle gaduud iyo waay qayba maalintii tookalati iyawa wala ka hadalaas isbartiimada iyawa ka hadalaas salaada lankastabow qaaraankii lugfadow iyawa haqaada isbartiimada kooye meela fiirka galaayan beesaaruuriyo kun bajaajada iyo qoyti kureed markii magaalada baydhabo iyo ku bilaawatay dhismayaal muujyow bilicda biridka dhismayaalka hoose jididkii ugu weynay ee magaalada baydhabo gudaasha maray oo lagu bilaawi dhismayaal
hanaanka lamada golo shareedejiyowka dhammaan wadamada qaade iyo maybaa ka saleeyana samayska iyo weliba qaabdhaqanka iyo dhaqaale ee wadamadayo warbixin arrintan ka saabsan maybaa magaalada beledweynaha ku diray bashiir cabdulaahi dowladnimada iyo xukuumadda madariga ee jamhuuriyadda soomaaliya waxaa kusoo kordhay hanaanka xeerdejinta labada kule ee baarlamaanka habkan waxaa qaatay inta badan dowladaha federaalka ah ee waaweyn kadib markii ay soo baxday baahida saameynta dowlad talwadaaga oo awooddu u qaybsan tahay gobolada iyo dowladda dhexe hanaanka labada gole ee sharci dejinta dhammaan wadamada qaatay waxay ku saleeyeen samayska iyo qaabdhaqanka iyo dhaqaale ee wadamadooda wadamada qaatay ee hadda ku dhaqma waxaa ka mid ah ingiriiska argentina australia belgium canada germany hindiya bakistan ruushka iyo maraykanka arrintada dowladnimadu waxay ku bilaabatay hab xukunku uu gacanta ugu jiro boqorka ama madaxweynaha sidaas awgeedna waxay ahaayeen isha dhammaan xeerarka iyo amaradu ay kasoo fulaan arrintada kala saarida awoodaha laamaha dowladda oo muddo dheer soo jiitantay ayaa qarnigii sideed iyo tobanaad waxaa hormariyey aqoon-yahan faransiis ah arrintada kala saarida awoodaha laamaha dowladda oo hormariyey ninkaasi waxay saameyn weyn ku yeelatay dastuurkii maraykanka sanadkii kun todoba boqol sideetan iyo sagaalkii kacdoonkii faransiiska kun todoba boqol sagaashan iyo kowdii waxay gaartay wadamo badan oo reer yuruba laba tiir oo ay aqoonyahanadu reer galbeedku aaminsan yihiin in dowladnimada casriga ah lagu dhisi karo ayaa midood ahaa kala saarida awoodaha laamaha dowladda kaas oo hirgelintiisu qaadatay muddo dheer hase ahaatee muddo kadib ka dhaqangalay qaaradda yurub qodobka labaad ee ay u arkaan in dhismaha dowladnimada casri ah uu horseedi karo waxa uu ahaa kala saarida dowladda iyo diinta aragtida kala saarida awoodaha laamaha dowladda waxay ku dhisan tahay in laamaha dowladdu ay noqdaan saddex arrimood xeerdejin gole keli ah ama laba gole fulin iyo garsoor laanta xeerdejinta waxaa lagu qeexaa in ay tahay hab isutag ah oo lagu wadaago awoodda meelmarinta wax kabedelidda dib u eegidda iyo baabi'inta xeerarka iyo qawaaniinta labada gole ee xeerdejintu waxay leeyihiin magacyo kala duwan oo ay wadamadu ku dhisan yihiin u yaqaaniin sida baarlamaan iyo gole xeer waxaa jira noocyo badan oo loo dhiso golayaal xeerdejin kuwaas oo ka badan mid iyo labo hase ahaatee waxa ugu caansan laba gole xeerdejin ku dhisan gole keli ah iyo xeerdejin ku dhisan laba gole waxaa jira hab aad u yar kaas oo ah xeerdejin ku dhisan saddex gole dejinta xeerarka iyo qawaaniinta awoodaha meelmarinta wax kabedelidda iyo baabi'inta kumatalidda dadweynaha hab socodka xeerdejinta in ay meel mariyaan iyo in ay diidaan miisaaniyadda dowladda iyo xeerarka kale ee dhaqaalaha la xiriira in ay ku hormeeraan hay-adaha garsoorka iyo fulinta dowladda in ay dib u eegid iyo wax kabedelida ku sameeyaan dastuurka hay-adda xeerdejintu waa golaha ugu weyn awood wadaaga dadweynaha iyo dowladda taas oo iyada oo adeegsanaysa awoodda dadweynaha qabata shaqada meelmarinta wax kabedelida dib u eegidda iyo baabi'inta xeerarka iyo qawaaniinta ay laanta fulintu soo diyaariso sidaas oo kalena waxay hay-adda xeerdejinta ku hormeertaan shaqada laanta garsoorka laba qodob oo waaweyn ayaa lagu soo koobaa nooca shaqada hay-adda xeerdejinta kuwaas oo kale ah hubinta iyo soo dhignaanta matalaada dadweynaha iyo deegaanada halkii ay tiro badan kaga imaan lahayd gobol mid kale guddiga dejiya dastuurka gubeelgaarka ee jamhuuriyadda soomaaliya ayaa isku raacay in hanaanka dib u dhiska dowladnimada soomaaliya uu yeesho baarlamaan ka kooban laba gole xeerdejineed sidaas awgeed dastuurka ayaa si fiican u qeexay shaqada iyo jiritaanka aqalka sare oo uu matalayo dowlad goboleedyada bulshada xubnaha ka ah dowladda federaalka soomaaliya waxaa la isweydiin karaa sababta loogu baahday in dhismaha dowladnimada soomaaliya yeelato gole xeerdejineed inkastoo dastuurka kumeelgaarka ah la ansixiyey agoosto sanadkii labada kun labaiyo tobankii haddana aragtida ka dambaysa adeegsiga xeerdejinta laba gole ku dhisan oo inteeda badan ka timid wadamada griega hindiya iyo roma aqalka sare waxaa golaha shacabka la wadaagayaa awoodda xeerdejinta sida meelmarinta wax kabadilida dastuurka dib u egidda iyo baabi'inta xeerka iyo qawaaniinta waxa uu ka qayb qaadanayaa doorashada madaxweynaha iyo xilka qaadistiisa xaaladaha degdega ah iyo xiliyada dagaal ku dhawaaqida ayaa ka mid ah shaqada aqalka sare waxauu ka qayb qaadanayaa magacaabida gudiyada adeega garsoorka gudoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamada dastuuriga ah gudiyada qaran ee doorashooyinka xuduudaha iyo xalinta khilaafaadka marka laga hadlayo habka loo xalinayo haddii uu khilaaf eh, ku saabsan go-aan siyaasadeed ka dhex dhasha labada gole waxaa si kooban u sheegaya qodobka siddeetan iyo koowaad ee dastuurka dalka soomaaliya aqoon-yaano badan oo wax ka qoray aragtida dowladnimada ayaa isweydiiya sababta loogu baahan yahay aqal sare mar haddii golaha shacabka uu qabanayo bashiir cabdulaahi ismaan ayaa kaasaaye wasiire qarjab ma aqbala doona musharaxiinta hobala galaayaan puntland wasiirka warfaafinta maamulka puntland cabdi cali ee qarjaba oo warbaahinta kala hadlaya gudaha magaalada garowe ee xarunta maamulkaasi ayaa musharaxiinta madaxtinimada puntland aan ku digay intii hobolos iyo hala galaan maamulkaasi wasiir qarjab ayaa sheegay intii musharaxiinta lankubahanya intii dhowran xasiloonida garowe oo lankabalansan yahay intii doorashada madaxa tanamada ee maamulkaasi la ka qabadi doono sanadkan iyo eedna lamada kontomiyo sagaalka mayba sidaas oo kale sheegay antii puntland iyo mas-uulku ata ammaanka musharaxiinta antartama oo xilka madaxtinimada ee maamulkaasi dowladda soomaaliya ayaa sheegtay ante iyo dagaal kala jartay ciidamada al-shabaab wararkan wasiiraha gobolka hiiraan iyo sheegaha intay ciidanka xooga dalka soomaaliya ka howl yihiin iyo wadaan howlgala iyo kula dhexeeya sidii iyo degmadaas degmooyinka jallaqsi iyo buulobuls iyo gacantankari ka lahayn ka kumid ee saraakiil ciidanka xooga dalka oo la hadlaya warbaahinta qaranka iyo maybus sheegay intii oo socdaan howlgalaal kabacda goobo ama iyo kala jaraan ciidamada shabaab haalase iyo kala dagaalamahayaga qeybo ku mid ee gobolka hiiraanga kenada iyo maybaa ka codsatay intay taageerta qaxootiga soomaaliya ergeyga gaarka ee u n s c r anqaabilsan arrimaha qaxootiga soomaaliya ambasador maxamed abdiafe ayaa ka sugan dalka kenada iyo maybaa warbixina socdaalioskrogos ka codsaday kenada intiya taageerta qaxootiga maybaan u sheegay intii dowlada kenada kula hadalase taageero dheeriya ee u sii lahaytee qaxootiga soomaaliyeed ee ka nool dalka geeska africa usoona sheegay intii xaaladii nooleed eeto toosii hooseyta cafeeye ayaa sheegay intii kulamo gaara iyo lawaladeen wasiirka socdaalka dalka kenada axmed xuseen iyo weliba guddiga baarlamaanka kenada qaabilsan arrimaha qaxootiga islamarkaasina ay ballan qaadeen intii taageero siiya doonaan qaxootiga soomaaliyeeda maybos sheegay intii oo socda dowlada kenada intii gacanta ku jeysata sidii walbarashada lansiilahaydadka qaxootiga soomaaliya saaslimid anaa iyo lanfudooda ay lahay socdaalka xarunta qaxootiga ee maadaama baad baahida qaxootiga ay ku noolyihiin dalalka geeska africa iyo inhano hatan haysana sharca iyo kasafara koranga dalka kenada ayaa maybang muuqda dal ahamiyada gaar ee usasyaha qaxootiga soomaaliyeed iyo odana soomaali badan dalkaasi qaxoot ahaan iyo ongaleen waanaan ka damboyana iska bedeleen siyaasiyiin xilal sare ku qabadi dalkaasi qaramada midoobe ayaa maybaa ka baaqday anti la roojiyo olaadi yaman xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio guteres maybausi ka baaqay inti lahaa afjara qulqulatooyinka ku socday dalka yemen iyo weliba antisi deg dega langrooji dagaalada ku socda ayaa agagaarka goobaha muhiimka iyo weliba meelaha iyo ka nooliyega dadka rayidka matargetres mayba uusan ka baaqaya dhinacyada ka dirirahay dalka yemen anti iyo niyada wanaaga iyo sharooda kahiraana iyo ka bilaabaan wada hadala hogeeye gatres yaa hilka ahaaye maybana usa isticmaalaha ee intiisa kasii adkeeyay digniinaha qaramada midoobey ayaa ku saartay dagaalka yemen a maybana usa sheegay intii xaalada bani aadam ee dalkaasi hayte sababtoo idan xonga waana suurtagal laata antiya isbedela in isbedela macaluul iyo weliba tinkuhumaytee in muddo toban sana hataa la kurooga maybana usi sheegay intiya olaadasaya lankubaayo intisi degdege dhinacyada ka dagaalamayaan roojang owlaada yaman ya gaajo iyo cuduraha handhimadaha iyo onan ramada midoobay ku digtay intiya bara dadka dalkaasi ka nool iyo xalasa ka wajahasa bilooyinka hasocda master gatris yamaybuusi sheegay intiyoo socdan jadaalaha nabada taasi oo lakafadaha inti ayaa nabadlax ka dabaala maalamaha ku hor ayaa haytay markiya maraykan iyo britain iyo ka baaqan habad joojin ah oo ku dhaqan gala dalkaasi isla dalkaasyaha hataa iidlanka dhalecayaha ayaa dhowrkii ah duurkii oo kala hayaan colaada yaman maadaama iyo iyaga aanoo caburyahaya ama saudi arabiya wiins hanad milatary iyo syria xuutiyiinta xogayaha guud ee qaramada midoobey wasargetri isemaybuus sheegay intii dhinacyada ka dagaalamay yaman iyo unqahena waana diyaarna eyin intii dib inkilaa badan wadahadalada nabada ergeyga gaarka ee qaramada midoobey martin griftis ayaa usuuna mayba qorsheeaya intii wadahadalada nabada iyo dib unfuromana dabyaaqada bilanga puntland ayaa la keenay intii tacadiye ku dhon xuquuqda aadanaha ayaa ka katay hay-adaha difaacan xuquuqda aadanaha ee puntland o p h r d yamay boolaha ku murjahaytay tacadiye ku dhon xuquuqda aadanaha ee kabadahayta puntland madaxa hay-ada maxamed yuusuf cali yamayba xukuumadda puntland iskeeday antiga ka katay tacadiye ku dhon xuquuqda aadanaha xilo doorasho lisdiyaariyahayta puntland maybosijegay intii falkiinka dambu isahayki khamiistay la kiiraya magaalada boosaaso nabadoon cabdiqaadir xarage oo ku mid ahay isimada puntland maybana saas oo kale madaxdii hay-adii difaaca xuquuqda aadanaha ee puntland tusaalean ka qaadatay sheegna tirada laakiin mayba eray mayba la hiraya kontaroolo galbeedka garowe kiala kaasi oo iyo-ona leerow maybana laku shakiisnya antia argagixisa kulog lahaye meeladhigu sidayaal warkaas kula socotan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo wadaadaan ka hay bakistan iyo la diliye wararka kukooyan bakistan yamayba sheegaan intii wadaada leero maalweyne saami alhaqa oo aanka ka aanbaxiyay aabihii taalibaan laka dilay magaalada waqooyiga ka taala ee rawalbindiya warbaahinta maxalliga ayaa hiigada haytay qoysaska wadaadkan ayaa sheegay intii tooreya laka dili meelo wararka kalena iyo sheegahayaan intii la toogadiya mayshal eedahay kurasoobta landiliya mulena saami alxaq alxaq iyo mayba ushaye madaxa madarasada aqaani ah oo ka taalla waqooyiga bakistan meelase oo iswalakabaradii xubno ku tirsan ah taalibaan iyo mayba ku mid ahayna dadka ku qalin jibiya madarasada mulla umara oo haytay asaasigii taalibaana wiilka uuse dhaliya wadaadka iyo mayba sheegay intii awjay dhowr jeer tooreeya laladhi socona ka sugnaayo idisa oo kiyaala magaalada rawalbindia warkii dhegursidayaal isin kula socoteen idaacadda warsan ee magaalada baydhabo antaniinka dhonyi qofka warkaan dhaafmay markale dib inkutaalaada kore warsan news com